mahadsan tahay falastiinay arrintan idaacaddan ka maqlay xanteeduna muddo waa socotay aniga waxay ila tahay dowladnimadu fahamay u baahan tahay ilaalinna way u baahan tahay shuruucda dalkuna sidoo kaleeto faham iyo ilaalina u baahan yihiin marka hore waa beeninaya waxaas inaan anugu dayacayo waxyaabaha musuqa la xiriira aan kulug leeyahay waxaan ahaa qof la yaqaano oo waajibaadka loo dirayna garan kara gudana kara intaan markaan kasoo tago xafiiskaan joogay waa midda koobaad ee waajibaadkiisu waa caddaa waxyaabaha hadda laisku eedeynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin midda labaad dalku wuxuu lahaa antidhowr sanad walba oo warbixin soo saara baara hababka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo arkiibyada baara dhammaan combyuutarada fura warbixinna sameeya sanadla ah midda saddexaad aniga sanado ayaan ka maqanahay xafiiska oo waxaan wareejiyey iyadoo dowladda soomaaliya ay markhaati ka tahay wixii la ii dhiibo markaa la ii igmadana iyagoo qoraal ah iyadoo guddi loo saaray ay dul tageen oo wada xaqiijiyeen ayaan kala saxiixanay oo dowladda soomaaliyana saxiixday adiga waxaa ahayd agaasimii ha adiga waxaa ahayd agaasimihii hay-adda socdaalka bal noo macnee howlihii ay hay-addu qabanaysay iyo eedaha hadda lasoo jeediyo waxa ay yihiin falastinay hay-addu waajibkeedu waa waa qoran yahay kolleyba xeerarka iyo shuruucda yaalaha ayay ku qoran tahay gaar ahaan agaasimaha guudna waajibaadkiisu waa cad yahay wuxuu hagaa shaqooyinka hay-adda wuxuu shir guddoomiyaa shirarka hay-addu wuxuu isku xiraa howlaha iyo xaafisyada kala duwan ee hay-adda sidoo kaleeto wuxuu soo jeediyaa ama magacaaba madax waaxeedyada wuxuu ka shaqeeyaa hay-adda sidii loo horumarin lahaa sidii loo abuuri lahaa mashaariic horumarineed marka waajibaadkiisu waa caddahay agaasimaha guud hay-addana sidoo kaleeto waajibaadkeedu waa cad yahay marka ma lagula wadaagay oo hore ma lagugu sheegay eedeymaha laguu soo jeediyo
maya wax hore laiila wadaagay may jirin oo laigu soo jeediyey wax su-aalaah ma lagaa weydiiyey eedeymaha lagu haystay oo dadka baaraya ma kula fariisteen oo ma ku weydiiyeen su-aalo ku saabsan waxyaabihii xafiiska ka dhacay intii aada xilka haysay mar waa jirtay sida caadi ah su-aalo maamul waa la isweydiiyaa aniguna waxaan ahaa mar waliba nin dowladnimada wax ka ilaaliya ama xil hahayo ama usan ilaalinin wax la xiriira maamulka iyo qof markuu mas-uul yaha waajibaadkiisa wax la xiriira oo mar laga wada hadlay way jirtay waana waana bixiyey clarification cadayntooda iyo clarificationkooda ma isleedahay qaladaad waa ay ka dhaceen hay-adda ama ogaantaa ama adigoon ogeyn intaba oo u baahan in dib loo eego qaladaadka waxay ila tahay waxaa jira qaladaadku waa wa way kala duwan yihiin oo waxa la qaldayay ku xiran tahay hase ahaatee mar waliba waxaa jira xafiisyo ayagu qaabilsan institutionada dowladeed in ay hubiyaan waajibaadkoodii inay si saxa u gudanayaan inay ilaalinayaan waa waa waxa maaragtay ay mas-uulka ka yihiin institutionadaas marka dhammaantood sanad walbaba hay-adda waa way hubin jireen waana baari jireen hay-adda wasaarad ayay ku leedahay korjoogtayn oo iyaduna waajibkeeda qaadanaysa oo hubinaysay sida ay shaqada hay-adda u socoto iyo sida mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheedu u gudanayaan waajibkeeda intaa aan ku guda jirnay marka laga tago qaladaadka yaryar oo dhayliga ah oo maxaa la yidhaahdaa shaqaaluhu dee waa bini aadane marka islamarkaasba la soxo la totoosiyo laakiin waxaa eedahan hadda la daldalayo weyninka badan ama la buunbuuninaayo annaga waxaan aaminsannahay hay-addaas institution ahaan inaysan ka dhicin hal qof oo kamida ma maamuli karo go-aanna kama gaari karo dad waxaa ku jirtaa dadka lagu eedeeyay inay cadaaladda ka baxsadeen oo dalka ay kasoo maqan yihiin ma rajeynaysaa inaad cadaaladda hor tagto oo aad ka garbaxdo eedaha laguu soo jeediyay dalka waa tagayaa haddii alla yidhaahdo falastiinay anigu soomaaliyaan ku dhashay wax ku bartay ku koray weligay dibadda ma ma degin marka laga tago inaan waxbarasho banaanka ugu baxo meel kalena melihi waana tegayaa haddii alla yidhaahdo ciddii dariiq saxa oo sharci ah oo cadaalad ku dheehan tahay oo ujeedooyinka xunxun oo muuqda ayan ku dhex jirin dadka loolanka siyaasadeed aanu isku haynana ay ka madax bannaan tahay dadka ceebaysan oo ayaga hantidii dadka lagu tuhmaayana ay ka baxsan tahay ay ka baxsan yihiin haddii uu noqdo nidaamku waxaan diyaar unahay inaan kala shaqayno laakiin rajo badan kama qabno in marka hore dadku ay fahmaan waxaan ka hadlayno deetana ay nadiifiyaan habka ay wax kula dagaalamayaan kalsooni intee leegaa ku qabtaa cadaaladda soomaaliya cadaaladda soomaaliya falastiinay horta dad soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya runtii xiliya adag iyo siyaaba adagna way ku shaqeeyaan duruufo badan oo amni oo dhaqaale oo inaysan protection lahayn oo qof maaragtay ay yihiin mar walbaba amar uu dul saaran yahay yani duruufo badan oo dalka ka jira ayay ayay cadaaladda soomaaliya qabtaa dadka ay qabaan dadka ka shaqeeya waxayna ku xiran tahay marka hore soomaaliya cadaalad maxaa ah in marka hore laisla fahmo duruufaha iyaga ah cadaalad ay ku hareereysan yihiin weeyaan cadaaladda soomaaliyeed oo dadka ka shaqeynaya culayskaas uu haysto waxaase rajaynaynaa haddiiba adduunkii sidaas ugu adag yahay inay aakiradooda ka badbaadsadaan